nidaamkeena waa nidaam dimuqraadi ah dadku doorashay ku imaadaan kambaina la galaa kambaynka markaad gasho waxaad ballanqaadaad samaynaysaa qofka madaxdaah kambaynka gelaya ama dadka u tartamaya xilka ballanqaaday samaynayaan oo ay leeyihiin waxaas waxaas waxaasaan qabanayna marka in ballanqaadkii ay u ballanqaadeen dadka ay codka ku heleen in lagula xisaabtamo la yidhahdo ballanqaadkii aawey macaaridnimo maaha waa la xisaabtan waa qeyb ka mida la xisaabtankay ka mid tahay in la yidhaahdo mudan madaxweyne waxaad ballanqaadi ko waxaad ballanqaadi labo waxaad ballanqaadi saddex waad la socotaa madaxweynaha hadda jooga baarlamaanka ballanqaadyo fara badanoo ka horsameeyey waxaa ka mida inuu yidhi qofkii shabaab soo sheegaa boqol kunan siinaya waxaa ka mida inuu yidhi wadooyinka markaan safrayo la xiri maayo waxaa ka mida inuu yidhi safar ma geli doono uu ku eedeeyay madaxweynihii ka horreeyey safarka faraha badan waxaa ka mida inuu yidhi waxaan dhisayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa ka mida inuu yidhi laba sanaan shabaab dalka uga xoreynaya wixii aan ka rabnaa un wax kale ma jiraan waa marka dadku ayagaa qalad u fasiraya runtii soomaalidana waxaa aad iskaga qaldan ashkhaasta iyo institutionka waa iskaga qaldan yihiin ballanqaadkii ay madaxda samaysay maalinta ugu horeysaa lagu qabanaya waa adduunka normal nidaamka demoqraasiga south africaad ku noosho nidaam demoqraadiga inaad ogtahan umalaynaya nidaamka demoqraadiga ciddii wax ballanqaaday ee barnaamij keensatay ee lagu doortay dadka kale waxaa u furan aanan markaas xilka aanan haynin inay kula xisaabtamaan ballanqaadkii si dadweynaha soomaaliyeed haddii kale beri waxay noqonaysaa nin walba inta been ballanqaado oo dadka been u sheego oo markuu xilka gaarana uu ka baxo ballanqaadkiiay noqonaysa